waxaan rabaa inaan soo jeediyo golaha u soo jeediyo waxaa jira mas-uuliyiin muddo badan dalkan ka soo shaqaynaya oo marxalado badan ka soo saaray oo xildhibaanadii hore ka mid yihiin guddiyada qaranka ee la samaynayo xildhibaanadii hore in mudnaan laga siiyo waa lagaba maarmaan xildhibaanadii hore baarlamaanka waa ka baxeen dabcan innaguna waa ku jirnaa hadda waa ka bixi doonnaa madaxweynayaasha waxaa la yidhi otomatic bay baarlamaanka u gelayaan ra-iisul wasaarayaashii hore dubay iyo meelaa la dejiyaa xildhibaan baa tahay markaad xilka ka degto wax dambe oo lagugu safalayo oo aad qaban kartaa ma jirto ka bacdina waxaad noqonaysaa qof suuqaas iska jooga waxaan soo jeedinayaa golaha u soo jeedinayaa shaqooyinka dowladda iyo guddiyada qaranka iyo howlaha la qabanayo xildhibaanadu inay briority lahaadaan oo mudnaan yeeshaan oo qofku markuu xildhibaan ka dego oo waddankan uu soo ka soo shaqeeyey mar baa qofka xildhibaanka ahi waddankan inuu ku noolaada ay dhibaato ahayd haddaan xilligaa xildhibaan lasoo noqonina maanta lama soo gaareen xildhibaanada waxaan u soo jeedinayaa in guddoomiye ay noqoto qaraar baarlamaan laga sameeyo oo nin qof xildhibaan hore ah ama gabarh ha noqoto ama wiil ha noqote hadduu soo wada codsadaan waxaan arkaynaa hadda dastuurkan hadda ka hadlayno oo walaasheen aan leenahay loo ansixiyo diyaasboro fara badan baa la keenay oo aan dastuurkan ogeyn meeshu soo maray in la keeno in la keeno oo diyaasburada aqoontooda laga faa'iido waa lagaba maarmaan laakiin ma ogaayeen dastuurkan maxaa ka horreeyey charter baa soo jiray dastuurku meelgaaraa soo jiray xagguu soo maray waxaa ka fahmo badan oo ogaan kara meesha dalkan uu u baahan yahay qodobada laga doodayo ma aha inta la jooga in la yidhaahdo tigid baa la iisoo gooyey oo la ii keenay xamar oo kuwii kuwo ka muhiimsan oo ka aqoon badan oo ka garasho badan baa xamar jooga oo dalka soomaaliya jooga oo horeyna uga soo shaqeeyey guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa xildhibaanadii hore in aan siino mudnaanta waxaa la mid ah oo iyagana loo baahan yahay inaan meel saarno odayaashii dhaqanka ee baarlamaankan soo qoray boqol iyo soddon iyo shanta ahaa iyo kuwii ka dambeeyey lagu daray mudnaan waa inay yeeshaan waa inay mushaar yeeshaan waa in meelay aadaan ay haystaan waa la dilaa inta la dilay ciiddaasay ka badan tahay guddoomiye waxaan soo jeedinaynaa dadkii dalkan mushkuladiisa ka soo qayb qaatay ee bannaanka wada daadsan inteenna meeshaan ku xaraysanna berrito teeramku waa dhammaanayaa marka uu dhammaanada kulli bannaanka laydin wada tuuraya saraakiil ciidan baa ku jirta oo ciidamada hoggaamin karta waxaa ku jirta maxaanku idhaahdaa mas-uuliyiin kale oo brofesoorra ah ku jira waxaa ku jira dad maxaanku idhaahdaa wada akademiya ka buuxa waxaan safiiro guddoomiyeyaal gobol guddoomiyeyaal degmo dadkan baarlamaanka ku jira marka ay ka baxaan waa in mudnaan la siiyaa kuwa baarlamaanka ka baxay ee bannaanka jooga ee walaasheen muumina ay ka mid tahayna waxaan qabnaa in la siiyo boosaska qaranka ee muhiimkaah ee ay geli karaan sababtoo ah qofku maanta markuu xildhibaan yahay halkan marka uu ka baxo albaabkaa ka baxo khalaas suuq waa lagu sii daynaya guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa waxaa la mid a dadka shaqaalaha baarlamaanka ee ka shaqeeya experience waa wada barlamentarian sida loo dooda waa yaqaanaan sharciyada sida loo sameeya waa yaqaanaan wax badan bay dalka kusoo kordhin karaan marka dadka xogogaalkaa dalkan ha loo dhiibo mas-uuliyaddiisa walaasheen muuminana ha ka bilaabato ayada aynu ku ixtiraamno qof kastoo xildhibaanana markuu baarlamaanka ka baxo meeshuu geli lahaa waa inay sii cad tahay oo waa maagaasimo noqdaa ama maareeyo noqdaa ama safiir noqdaa ama qunsul noqdaa ama uu shaqo kala qabtaa oo dalku leeyahay la mid odayaashii dhaqanka waa inaynu meel saarraa oo qaraar baarlamaan uu soo baxaa odayaashaasna waa in meel la saaraa waa mahadsantii